alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kathiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha labiyo tobnaad waxaa su-aashaasi ay leedahay maalmaha imtixaanka la gelayo waxaa dhacdaa inay ardaydu lacag iska ururiyaan lacagtaana ay siiyaan dadka imtixaanka ilaalinaya si ay uga khafiifiyaan ilaalinta oo qishku uu ugu suurto galo waxaan leenahay arrinka noocaasi ma aha mid bannaan qofka imtixaanka ilaali la yidhi waa qof la aaminay mas-uuliyad baana saaran waana la weydiin doonaa mas-uuliyaddaasi soo wuri nebigu caleyhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid kastoo wax la raacshay wixii la raacshay loo diray waa la weydiin doonaa haddii uu markaa ardayda lacag ka qaato kadibna uu u fududeeyo qishka iyo imtixaanka inay eegtaan amaba si ay isweydiiyaan wuxuu noqonayaa qof ammaanadii khiyaaneeyey buu noqonayaa oo yeeshay sifaadkii munaafiqiinta ee nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yihi weyda tumina khaan marka la aamino ciddii aamintay ayuu khiyaameeyaa lacagtaasi uu qaatayna waa lacag xaaraana waayo waa rishwo nebiguna caleyhi salaatu wasalaam uu nacdalay qofka rishwada qaata ardayda laftoodu lacagta bixinayaa waa kuwa laaluush bixiyey laaluushka qofka bixiyaana waa la nacdalan yahay ka qaata ka u kala qaadaya amaba se hawsha noocaasi iyo dilaalka ah isaga laftiisuna waa la mid marka afcaasha noocaasi iyo dhaqamadaasi waa dhaqamo xaaraana marka miisaanka shareecada la saaro waana dhaqamo ummadda la hadhayo qeyrkeed ka reebaya haddii ardaydii qish ay ku tala galaan oo aanay markaa casharadu ay socdaan aanay si fiican casharada ugu soo jeesoon oo aanay dhegeysan isla markaa waxna aanay muraajacayn oo duruustii dib aanay u akhrin ee qisha isku haleya waxaa soo baxaya arday aan waxba garanahayn haddana calaamada hela amaba se imtixaanaadkii ku baasa hadhow toolana ummadda mas-uuliyiin iyo shaqaalo u noqda oo ummadda luggooya marka waxaan leeyahay arrinka noocaasi ahi waa arin aan bannaanayn oo ay tahay inaynu ka guuro lagana waantoobo oo ardayduna ay wax akhristaan islamarkaa kalsoonina ay helaan oo ay ku kalsoonaadaan waxa weyaan naftooda ilaahiyna subxana watacaala ay tala saartaan dadaalna waxa weeyaan ay la yimaadaan maalmaha waxbarashadu ay socoto si aanay qish ugu baahan iyo xaaraan inay ku dhacaan se inay wax qishaan iyo laalush inay bixiyaan maalmaha imtixaanka ilahi baynu subxana watacala weydiisanaynaa khayrkii wanaaga inuu dhammaanteen bayna waafajiyo wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu